bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wاsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii saddex iyo soddonaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba waana darsigii labaad ee taariikh nololeedka saxaabiga la yidhaahdo cadiy bnu xaatim safxada boqol iyo lix iyo soddon qaala cadiyi wuxuu yidhi fahaya'tu waxaan diyaargareeyey oon diyaariyey jihaazii diyaargarowgeygii wixii safarka ninka musaafirka ama qofka socotadiihi markuu safraya wuxuu u baahan yahay ayaa jihaazi la hadda yaa markan laga wadaa markan saasaa laga wadaa qofka musaafirkii wuxuu baahan yahay wuxuu u baahan yahay gaadiidkiisii gaadiidka wuxuu ku fooli lahaa yar iyo sahaydiisii iyo hadday meesha colaa tahay hubkii uu isku difaaci lahaa iyo dadkii raaci lahaa intaasoo dhan buu qofka u baahan yahay qaala cadiy wuxuu yihi fahaya'tu waxaan diyaariyey jihaazii wuxuu safarkaygu u baahnaa wa madiitu waan ambabaxay waan socday xataa qadiimtu ilaan uga uga soo galo oon uga imaado calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fi lmadiinati magaalada madiine ayaan rasuulkii ugu imid min geyri amaanin isaga oo cid wax nabadgelyo ah aanan haysanin walaa kitaabin wax qoraalan aanan haysanin waqad balaqanii waxaa isoo gaadhay waxaa isoo gaadhay oo war la iigu sheegay annahu rasuulku qaala inuu yidhi innii anigu la arjuu waxaan rajaynayaa an yajcala allaahu inuu alla yeelo yaddii aniga gacantayda an yajcala allaahu inuu yeelo yadda cadiyin cadiyi gacantiisa fii yaddii inuu mar iisoo gacan geliyo inaan maaragtay gacantiisa iyo gacantaydu inay isgalaan fa dakhaltu calayhi waan u soo galay wa huwa fi lmasjidi isaga oo masjidka rasuulku ku sugan fa sallamtu calayhi markaasaan salaamay rasuulku weligay ima arkin fa qaala wuxuu yihi man irajulu ninku waa kuma fa qultu waxaan idhi cadiy bnu xaatim weeye fa qaama ilaya wuu ii soo kacay wa akhada biyaddii gacantayda ayuu qabtay wandalaqa bii ilaa beytihi gurigiisa ayuu ila aaday suu ikraamayade waa ninkii hadda dilka ku xukumnaa fa wallaahi baan ku dhaartay innahu rasuulku lamaadin wuxuu u socdaa bii aniga ayaa wuxuu ii sii wadaa lamaadin bii aniga wuxuu ii sii wadaa ilaa beytihi gurigiisa id isla markaa laqiyatu waxaa ka hor timid oo la kulantay imra'atun qof haweena daciifatun oo tabar daran kabiiratun oo da-weyn wa macahaa sabiyun ilmo yaroo caruurana ilmo yaroo dhallaanaho saqiirunna way wadataa fastawqafathu markaasay joojisay rasuulka uu socdee way joojisay wajacalad waxay bilowday tukallimuhu inay rasuulka kala hadasho fii xaajatin baahi oo laha ay iyadu lahayd baahiteeda iyo dhibaato haysatay ayay kala hadashay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam fadalla wuu daa'imay macaha inuu iyadii la taagan yahay xataa qadaa ilaa uu uga gudo xaajatahumaa iyada iyo inankeedii waxay u baahnaayeen oo dhan ilaa uu ka siiyo wa ana waaqifun aniguna aan taagnahay fa qultu waxaan idhi fii nafsii nafteyda waxaan ku idhi wallaahi baan ku dhaartee maa haadaa ma uusan ahaanin nabigu bimelikin boqor inuusan ahaanin maxaa jira boqoradu masaakiinta saa isulama taagaan uma haddana akhada biyaddii gacantayda ayuu i qabtay wamadaa bii wuxuu ii kaxeeyey yuu ila tegay xataa ataynaa mansilahu ilaa aan gurigiisa ka nimaadno fa tanaawala wuxuu soo qaatay wisaadatan barkin oo min adamin maqaar ka sumaysan maxshuwatin oo gudaha looga cubay liifan liif liif baan idhaahnaa liifku waa wax adag oo maaragtay caws iyo wax saas oo kale wax adag liif fa alqaaha ilaya anuu ii soo tuuray wa qaala wuxuu idhi ijlis ku fadhiiso calaa haadihi tan fastaxyaytu waan xishooday minhu rasuulka ayaan ka xishooday wa qultu waxaan idhi bal anta adigaa tajlisu caleyha ku fadhiisanaya faqaala wuxuu ihi bal anta adiga ayaa ku fadhiisanaya famtathaltu amarkiisa ayaan qaatay wa jalastu calayha barkintii anaa ku fadhiistay wa jalasa nabiyu nabiguna wuxuu ku fadhiistay cala alardi dhulka id sababtuu dhulka ugu fadhiistay waxay tahay lam yakun ma uusan ahayn filbeyti guriga siwaaha waxaan iyad ahayn rasuulku guriga wuxuu u geynayaaba waxaa la rabaa waa qancin isaga la qancinayo boqor iyo ninkana boqor ahaan jiray marka inuusan rasuulku boqor ahayn uu nebi yahay yaa la tusayaa waa kan fa qultu waxaan idhi buu yidhi fii nafsii naftayda wallaahi baan ku dhaartaye maa haadaa arrintani maysan ahaanin islaan la isla taagayo masaakiin ah guri cidlo ah wax yaallaba aan la arkin hal barkin baa taallo oo iyadana wax adag oo qallabsan maa haadaa dhaqankani ma ahaanin biamri melikin boqor arrintiisa ma aha tani uma markaa kadib iltafata ilaya rasuulka ayaa isoo fiiriya wa qaala wuxuu yidhi e waryaa yaa cadiy cadiyow ibnu xaatam alam takun horta adiga miyaadan ahayn rakuusiyan rakuusi horta soomatid miyaadan rakuusi ahayn oo rakuusi oo maxay tahay tadiinu waxay diin ka dhigataa bidiinin diin oo bayna nasraaniyati wasaabi'a u dhaxaysa nasraaniyada iyo saabi'ada u dhaxaysa yaa waxaa la yidhaha rakuusiya la yidhaha marka sow rakuusi ma tihid qultu waxaan idhi balaa alla ilaah waanahay fa qaala wuxuu yidhi alam takun haddana miyaadan hayn tasiiru fii qowmika qoladaada mid ku la dhaqma bil mirbaaci afar meeladow meel xoolaha lasoo dhacana soo ma qaadatid oo fa ta'khudu ma qaadatid minhum iyaga maa wax oo laa yaxillu laka aan kuu bannaanayn fii diinika diintaada aan kuukuugu bannaanayn ilaan rakuusi baa tahay rakuusinimadana in lagu qaato waxaas haniimo oo dhan xaaraan bay ku tahay oo wax diin ahoo loo fasaxay haniimo oon innaga ahayni ma jirto diinteenna islaamka wa uxulliad liya alghanaa'im waxyaabaha rasuulkeenna lagu khaas yeelay ay ka mid ahayd haniimooyinka hadda haniimona maaha dadkay dhici jireen innaga dadka ma dhacne waa gaalada colka la yahay ee adiguba ku dhacaya hadday kaa taagroonadaan adiguba xoolahaga qaadanaya yaad xoolahooda qaadanaysaa anna hadda xoolo kaloo la dhaco iyo gardarri iyo waxaas kuma jirto diinteenna islaamka ka mid ma ah marka diintaadu kuuma bannaanaysa soo maaha faqultu waxaan idhi balaa alla ilahe arrintaasi way jirta wa caraftu markaa waxaan ogaaday annahu rasuulku nabiyun nabi inuu yahay mursalun oo lasoo diray maxaa jira aniga diintayda iyo rakuusiya inay tahay iyo rakuusiyada inay xaaraam ku tahay in la qaato haniimada waxaasoo dhan waxaan nabi ahaynu ogaan kara ma leh uma markaa kadib qaala wuxuu igu idhi lii rasuulku lacallaka waxaa laga yaabaa yaa cadiyu cadiyow innamaa yamnacuka inuu kaa horjoogo uu kuu diidayo min addukhuuli gelitaan fii haada diini diinta islaamka lasoo galo inuu kuu diidayo uu kaa horjoogo maa taraahu waxaad hadda aragto oo min xaajati almuslimiina muslimiinta baahidooda iyo wa faqrihim caydhnimadkooda saas baa laga yaabaa fa wallaahi baan ku dhaartaye layuushakanna waxaa dhow waxaa dhow weeye almaalu inuu maal an yafiida inuu soo burqado ama uu ka soo hadhadho faydaan oo kale an yafiida inuu ka soo hadhadho fiihi muslimiinta dhexdooda inuu maalkii ka soo hadho uu burqadoba xataa intii uu soo hadhadho laa yuujadu la waayo man yaakhuduhu cid qaadataba taasaa laga yaabaa inay dhowdahay walacallaka waxaa laga yaabaa yaa cadiyu cadiyow innamaa yamnacuka inuu kuu diido min addukhuuli gelitaan fii haada diini diintan lasoo galo maa taraa waxaad aragto oo min qilati almuslimiina inay muslimiintu yar yihiin iyo wa kasrati caduwihim iyo cadowga cadowgooda badnidiisa uu badan yahay fa wallaahi baan ku dhaartay layuushikanna waxaa dhow an tasmaca inaad maqasho warkeeda bilmar'ati qof haweenahoo takhruju ka soo baxda min alqaadisiyati meesha qaadisiya la yidhahda ka soo baxda mar kalena min sancaana waa la yidhaahdaa riwaayad kaleoo min sancaana way ciraaq ka soo baxda ciraaq iyo xaramkuna aad bay u kala fog yihiin sanciya xaramkuna way kala fog yihiin hadday noqoto in safar iyo diyaaradihii iyo baabuurtii iyo waxaasaa dhaweynaya hadday noqoto in awr lasoo fuulay iyo rakuub iyo aad bay u kala dheeryihiin oo calaa baciirihaa awrkeeda saaran xataa tazuura ilaa ay ka booqato ay kasoo siyaarato hadal beyta gurigan oo kacbada ah laa takhaafu iyadoon ka cabsanayn axadan cidna ila allaah alla maahane marka amni uu dhaco iyo nabadgelyo oo wax muslimiinta kasoo horjeeda aysan jirin walacallaka waxaa laga yaabaa inamaa yamnacuka inuu kuu diidayo uu kaa horjoogo min addukhuuli galitaan fii haada addiin diintan lasoo galo annaka adigu taraa inaad u aragto ana almulka boqornimo iyo wasultaana iyo awood fii kayri almuslimiina muslimiinta dadaan hayn inay leeyihiin oo mulug oo furus iyo ruum iyo waxaas ay jiraan wa ayamullaahi alla ayaan ku dhaartaye layuushikunna waxaa dhow wa aan fogeyn an tasmaca inaad maqasho inaad maqasho bilqusuuri albiidi daarihii cadcaddaa oo min ardi baabil meesha baabil layidhaahdo ciraaq dhulkeeda ku yilay oo qad futixat calayhim muslimiinta usoo gacan galay oo muslimiintu furteen iyo wa ana kunuusa kisra ibnu hurmus kisrihii inuu hurmus ahaa lacagtii uu weligii ururinaya kunuustiisii oo qad saarat ilayhim muslimiinta usoo wareegtay fa qultu waxaan ihi intii hore waan ka aamusnaaye kunuusa kisra ibnu hurmus ma hadda waxaad leedahay kisrihii inuu hurmus ahaa dowladdan oo weyn ee suber powerka ah ee furs boqorkeedii hantidiisaa nagu soo wareegaysa fa qaala rasuulku wuxuu uhi nacam hahey kunuusa kisra ibnu hurmus qaala cadiy wuxuu yihi marka cinda daalika markaa agteeda uu intaasoo dhan rasuulku ii sheegay yaan shahidtu waxaan qiray shahaadat alxaqi xaq oo islaamnimada ah iyo kelimatu towxiidka ayaan ku dhawaaqay wa aslamtu waanan islaamay siduu kusoo islaamay marka waa sidaas waxaa taariikhdiis lagu soo gebagabeynayaa sidan cumira cadiyun cadiw ilaahay cimri buu siiyey ilaahay cimri dheer ayuu siiyey cumira cimri dheer ayaa alla siiyey cadiy bnu xaatim radi allahu tacaala canhu tawiilan in badan wa kaana wuxuu ah yaquulu kii yidhaahda marka laqad taxaqaqat waxaa dhabowday ithnataani laba saddex shay uu rasuulka ii sheegay maalintii laba waan arkay buu yidhi aniga wa baqiyat waxaa hadhay athaalithatu tii saddexaad wa innaha taa saddexaadna wallaahi baan ku dhaartee laabudda kaa'inatun mid imaanaysa oo dhacaysa weeye waa la hubaa taas maxaa jira nabigaa sheegayba faqad ra'aytu waxaan anigu arkay buu yidhi almar'ata qof haweenahoo takhruju ka soo baxaysa min alqaadisiyati qaadisiya ka soo baxaysa ciraaq ka imanaysa oo calaa baciirihaa awrkeeda saaran oo laa takhaafu shay-an waxba aan ka cabsanayn xataa tabluqa haada albeyta ilaa gurigan kacbada ay ka timaado taas waan arkay buuhi uu rasuulka ii sheegay maalintaa ta kale waxaan ahaa buuhi wa kuntu aniga waxaan ahaa buuhi fii awali khaylin fardooladii ugu horreysay oo aqaarat weerarta calaa kunuusi kisra kisrihii ina hurmus ahaa wuxuu weligii xoola dhitaysan jiray dadkii weeraray baan ku jiraa buuhi oo akhadataa soo qaadatay labadaas uu rasuulka sheegayba aniga waan arkay wa axlifu billaahi ilaahay baan ku dhaartaye latajii-anna way imanaysaa athaalithatu tii saddexaad oo marka xoolihii wax qaata la waayo sadaqadii iyo sakadii waqad shaaa allaahu alla wuxuu qadaray an yuxaqiqa inuu xaqiiqo iyo dhab ka dhigo qowla nabiyihi nabigiisa hadalkiisii calayhi afdalu salaati watasliim wa aska tasliimi afdalu salaati salaata ugu fadliga badan wa aska ta- wa aska salaami iyo salaamta ugu tahaarada badan korkiisa ha aatee faqad jaaat way timid fa jaa-at way timid athaalithatu tii saddexaadna fii cahdi alkhaliifati zaahid khaliifihii zaahidka ee adduunye iska nacay waqtigiisa ayay timid alcaabidu alcaabidi ee cibaadada u go-ay cumar ibni cabdicasiis ahaa xaytu markaas faadat lamwaalu xoolihii ay kusoo shubmeen cala almuslimiina muslimiinta ay kusoo shubmeen xataa jacala ilaa uu ka bilaabo munaadiihi cumar ibni cabdilcasiis kuwa uu diray ee dadka naadinaya ee dadkan dhexdooda maaragtay iclaanka ama ogeysiiska ka bixinaya oo yunaadii qaylinaya muxuu ku qaylinaya calaa man yaahudu waryaa qaadanaya amwaala zakaati xoolihii zaka waryaa zaka qaadanaya oo min fuqaraai lmuslimiina muslimiinta fuqaradooda ka mid ah oo zaka qaadanaya falam yajiduu axadan qofna may helin wa sadaqa rasuulullaahi rasuulka ilaahina run buu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wa bara cadiyun nabi bara cadiyun cadiy bnu xaatimna wuxuu fuliyey biqasamihi dhaartiisii marka waxaa weeye cadiy ibnu xaatimna qisadiisu intaas ayay ku eg tahay haddana waxaan ka hadlaynaa oon darsigan cadiy ibnu xaatim ee labaad aan ku daraynaa qeyb ka mid a taariikh nololeedkii abudar alkhifaari abudar alkhifaari waa nin si fiican loo yaqaano asxaabta aada loo yaqaano ayuu ku jiraa asxaabta waaweyn qaar aada loo yaqaanay iyo qaar aan aada loo aqooninba way jiraan yacni hadda inta aada loo yaqaano haddii laga reebo tobanka alcashar almubasharuuna biljanna intaa waa la yaqaanaa cabdulaahi bni cumar waa la yaqaanaa cabdulaahi bni mascuud waa la yaqaanaa abu hureyre waa la yaqaanaa abu hureyra dadka dhan way yaqaaneen macaad ibnu jabal waa la yaqaanaa oo dadka dhan hadda macaad ibnu jabal way garanayaan sacad ibnu cubaada waa la garanayaa sacad ibnu ibnu macaad waa la yaqaanaa usayd ibn xudayr waa la yaqaanaa abudar alkhifaari waa la yaqaanaa abudardaa isagana sidaas caam caan weeye jaabir ibnu cabdilaahi aada buu caan u yahay waa la yaqaanaa marka laakiin asxaabta kale in badan oo haddee asxaabtii oo waaweyn ah khaalid ibn waliid dabcan waa la wada waa la yaqaanaa waa ninkaas mujaahidka oo xagga jihaadka iyo yuu caan ku yahay abudar marka dadka aada loo yaqaana ayuu ku jiraa hadda intan aan sheeg sheegay waxba ma soo koobayso intii aada loo yaqiinay iyo inta kale ma soo koobayso laakiin hadda qaar umaan sheeg sheegay nabigu muxuu yidhi isagoo ka hadlaya ninka la yidhaahdo abudar alkhifaali maa aqalat ma xambaarin alkhabraa'u tii boodhka badnayd waa dhulka eh walaa adallat ma hadhaynin ama ma hoosinin alkhadraa'u tii cagaaraydoo cirki ih min rajulin nin oo asdaqu ka run badan min abi darrin abi dar nin ka run badan dhulka guudkiisana kuma soconin cirkuna ama samaduna korka maynan ka soo hadhaynin fii waadi meel dooxa ah oo la yidhaahdo waddaan fii waadi waddaan meel la yidhaahdo alladii kaasoo yasilu xidhiidhiya makkata magaalada maka bilcaalami alkhaariji dunida kale ee bannaanka ka ah maka ku xidhiidhiya meeshaas yay kaanad ahayd tanzilu tii deggan qabiilatu khifaar qabiilada khifaar la yidhaha halkaas ayay degganayd meel waddaan la yidhaahdo oo maka iyo dunida inteeda kale isku xidha halkaasaa waxaa deganayd qabiilkii abudar uu ka dhashay wa kaanat waxay ahayd khifaar qabiilka la yidhaahdo waxba may haysanin beereley ma ahayn tijaaro ma lahaan jirin waxay haysteen male waxay taciishu mid ku nool min daalika nasri waxaa yar waxaa nasri waxaa la yidhaha waxaa yar dhacdhaca ah ashay alyasiiri ee yar ashay alqaliil waxaa yar alladii kaasoo tubdiluhu ay siiso lahaa iyada alqawaafilu safarada socotada ah allatii safaradaasoo tascaa socotay bitijaarati makkata bitijaarati qurayshin quraysh ganacsigeedii daahibatan markay u socoto ilaa bilaadi shaami markay u socoto aw aa-ibatan markay kasoo laabato ama kasoo noqoto ama kasoo gadoonto minha shaam ayay soo mari jirtay marka waxbay siin jirtay laaja ayay siin jirtay saasaa la dhihi karaa meeshaas isbaara camal bay u ahayd meeshaasay waxsiin hadday iyagu si daacada u siin waayaan way dhici jireen ama waxbay iska siin oo laaja ahaan ama waaba la dhici wa rubama waxaa laga yaabaa caashat inay ku noolayd min qaci tariiqi inay wadada goyso ay budhcadnimo ku samayso budhcad calaa haadihi alqawaafili safradan idaa hiya haddii safradaasi lam tuctiha aysan siinin maa yurdiiha wax raalli ka dhigo oo ku filan hadday siin weydo way dhici jirta wa kaana wuxuu ahaa jundub ibnu junaada saxaabiga la yidhaahdo jundub ibnu junaada almukanaa ee kunyadiisu ay tahay kunyadiisu ay tahay abidar alkhifaari wuxuu ahaa ninkaasi waaxidan mid oo min abnaa'i haadihi alqabiila qabiiladan tan ah mid wiilasheeda ka mid a ayuu ah laakinahu hasaatay isagu kaana wuxuu ahaa yamtaazu mid ka duwan mid ka duwan minhum reer khifaar wuu ka dunaa muxuu uga dunaa bijur'ati alqalbi qalbigiisa dhiiranaantiisa wa rajaaxat alcaqli iyo caqligiis caqligiisa culayskiisa nin caqli badan buu ah wa bucdi nadari iyo aragtidiisa fog uu meel fog wax ka arkay waxaa kaluu kaga socnaa wa biannahu isaga kaana wuxuu ahaa yadiiqu mid cidhiidhi ay gelisay cidhiidhi qaba cidhiidhi ka qaba oo necab waaye yadiiqu ashadda dayqi cidhiidhika ugu daran mid cidhiidhiyama ayuu ahaa oo nacab bihaadihi alawthaani sanamyadan la caabudayo bihaadihi tantada al awthaani ee sanamyada ah allatii sanamyadaasoo yacbuduha ay caabudayaan qowmuhu tolki min duuni illaahi alla meeshay ka caabudi lahaayeen inay sanamyadan caabudaan arrintaas cidhiidhi weyn ayay naftiisu kaga jirtay ugu necba arrintaas wayastankiru wuxuu ka hor imaanayay wayastankiru waxaa la xumaa oo inkaarayay oo uu ka hor imanayay yastankiru waxa weeye inkaarka waxaa la yidhaha wixii markaas kula xun wixii kula xun yaa munkarkana meesha ka timid halkaa weeye wayastankiru waxaa la xumayd maa wixii wajada calayhi maa wixii wajada uu ku arkay calayhi korkiisa alcaraba carab carab waxay ku sugnayd waxay carabi ku sugnayd uu arkay ama wuxuu arkay carab oo ku sugan uunu arkay yani carab oo sidaasa uu arkay wamaa wayastankiru waxaa la xumaa ou necbaan jiray maa wixii wajada uu arkay alcaraba carabta oo calayhi ku sugan oo min fasaadi ddiini diintooda oo fasaaday ah diintoodii oo fasaaday oo shirki ka buuxsamay oo ninkii camr ibnu luxayi ahaa shirkiga uu keenay iyo in sanamyada la caabudo iyo wa tafaahat almuctaqad iyo waxyaalaha la rumaysan yahay qiimo darideeda muctaqad waa waxa la rumaysan yahay waxay carabtu rumaysan tahay waxaas qiimo daridiisa taafih waxa taafih waxaan qiimo lahayn taafih oo waxaan qiimanaba lahayn wa tafaahat almuctaqadi iyo waxa la rumaysan yahay carabi rumaysan tahay qiimo darideeda wayataallacu wuxuu sugayey wayatadallacu wuxuu sugayey ilaa duhuuri nabiyin nabi inuu soo bixi doono nabigaasoo jadiidin cusub oo yamla-u buuxin doona cala annaasi dadka u buuxin doona cuquulahum caqliyadooda iyo aafidatahum quluubtoodaba u buuxin doona oo wayakhrijuhum ka bixin doona min adulumaati mugdiyadan ay ku jiraan ila nuuri nuurna u saari doono u bixin doono saasuu sugi jiray ninkaas marka nimankii xunafada ah ayuu ka mid ahaa uma markaa kadib isagoo sidaasa tanaahad waxaa soo gaadhay tanaahad ay balaqad waxaa soo gaadhay ilaa abidarin abidar waxaa soo gaadhayd wahuwa fii baadiyatihi isagoo baadiyadiisii ku nool akhbaaru nabiyi nabiga warkiisa ayaa soo gaadhay nabiga aljadiidi cusbaa alladii nabigaasoo dahara fii makata maka ka soo baxay fa qaala wuxuu ku yidhi liakhiihi walaalkii oo aniis la dhihi jiray intaliq aad laa abaa laka go-nahayn war go-nahayn aad ilaa makata maka aad waqif soo ogow oo is soo kortaag calaa akhbaari hada arajuli ninkan warkiisa warkaas soo ogow yani soo kortaagta hadda waxaa laga wadaa soo ogow oo xaqiiqadii soo ogow xaqiiqada xaqiiqada soo taabo dhab xaqiiqada ah soo taabo alladii ninkaasoo yazcumu sheeganaya annahu nabiyun inuu nebi yahay oo kale maxaa kaluu sheeganaya wa annahu isaga ya-tiihi inuu u yimaado waxyun waxyi oo min asamaa'i samada inuu waxy uga yimaado qur-aana wasmac soo dhagayso shay-an waxoo min qowli hadalkiisa ka mid a bal qur-aankan uu leeyahay wuu igu soo degaynaa soo dhagayso waxmilhu ilaya markaas iisoo xambaaro ii keen warkiisa ii keen dahaba aniisun aniis oo walaalki ihi abudar walaalkii ama jundub ibnu janaada walaalkii wuxuu aaday ilaa maka maka ayuu aaday waltaqaa birasuuli rasuulka ayuu la kulmay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wa samica wuu dhegaystay ama wuu maqlay aniis minhu rasuulka uma caada wuxuu kusoo laabtay ila lbaadiyati meygii fatalaqaahu waxaa soo dhoweeyey oo ka hor yimid abudarin abudahar abudar baa ka hor yimid fii lahfatin hilow sugid la-aan warka aada sugi weydo warka aada sugi la-dahay baa lahfa la yidhaha fii lahfatin si sugid la-aana warki uu jeclaysanayo wasa'alahu wuxuu weydiiyey an akhbaari nabiya nabiga warkiisa ayuu weydiiyey nabigii aljadiidu cusbaa fii shaqafin si hilow ah fa qaala ninkii wuxuu yidhi aniisaha laqad ra-aytu waxaan arkay wallaahi baan ku dhaartay rajulan nin baan arkayoo yadcuu dadka ugu yeedhay ilaa makaarim alakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan oo yaquulu odhanaya kalaaman hadal waa qur-aankii hadalkaasoo maa huwa bishicri aan gabay ahayn fa qaala wuxuu ku yidhi abudar lahu isagii wamaada yaquulu nnaasu dadkuna maxay leeyihiin fiihi rasuulka maxay dadku ka leeyihiin fa qaala wuxuu yaquuluuna waxay dhahayaan innahu saaxirun qaar waxay dhahayaan waa saaxir qaar waxay dhahayaan waa kaahin waa faaliye wa qaarna waxay leeyihin waa shaacirun waa nin oo maaragtay sugaanyahan oo abwaan ah fa qaala abudarin wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartay maa shafayta ima adan caafinin lii aniga qaliilan oonkii ahayay igama adan bi'inin oonkii aan u baaha hayay ee ninkan warkiisa iga hayay igama aadan bi'inin walaa qadayta lii xaajatan baahidaydiina imaadan soo gudin ee fahal anta adigu ma tahay kaafin ciyaalii ciyaalkayga mid sii haynaya oo iga masruufaya xataa antaliqa si aan u aado anugu oo fa andura aanu eego fii amrihi arrintiisa fa qaala wuxuu yihi ninkii walaalkiiha nacam walaakin kun ahow min ahli makata maka dadkeeda calaa xadaarin digtooni weyn ku sugnow maxaa jira haddii kale way ku dilayaan nimankaasi darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalim